dhegaystayaal waxa aad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo wariyahayaga jamaal axmed cusmaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha dhegaystayaal barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaanu ku soo qaadanaynaa madasha hoggaanka qaranka soomaaliyeed ee magaalada muqdisho waayadan ku shirayey kana hadlayay arrimaha doorashooyinka ayaa shirkoodii ku soo gabagabeeyey muqdisho saddexdii bishan aynu ku guda jirno ee maalintii jimcihii aynu soo dhaafnay waxaana ay ka soo saareen dhowr qodob oo ay ka mid yihiin inay diiradda saaraan arrimaha doorashooyinka madasha hoggaanka qaranka waxay sidoo kale soo dhoweysay xeerkii madaxweynaha soomaaliya uu ka soo saaray hanaanka geedi socodka doorasho ee hore ugu heshiiyeen labaiyo tobankii abril madashu warmurtiyeedka ay soo saareen waxaa sidoo kale ku xusnaa in mar kale ay ku celinayaan ballanqaadkoodii hore ahaa inay ka go'an tahay inaanay jiri doonin muddo kordhin loo sameeyo muddo xiliyadeedka ee dastuurku u xadiday hay-adaha sharci dejinta iyo fulinta iyo inay doorasho ay ku dhacdo wakhtigii loogu talagalay madasha ayaa mar kale waxa ay ku baaqayaan inay isku imaan doonaan magaalada baydhaba ee xarunta gobolka baay labaatanka bishan juun si ay usii dardargeliyaan arrimaha laga wada xaajoonayo iyadoo sidoo kale sheegay inay guddi u saareen arrimaha gobolka banaadir iyo maqaamka magaalada muqdisho ay yeelaan doonto haddaba waxaa arrimahan ila faaqidaya oo aanu ku qaadaadhigi doono dhegaystayaasha qaarna su-aalo ku weydiin doonaan cabdiraxmaan cumar cismaan oo loo yaqaan injineer yariisow horeyna xilal kalgedisan uga soo qabtay dowladihii kumeel gaarka ee soomaaliya oo wasiiro kalgedisan soo noqday sidoo kalena ahaa faayinka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya barnaamijka waxaa idin soo saaray halkan idinkala socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan kusoo dhawaada dhegaystayaal mar kale barnaamijka wicitaanka dhegaystaha aynu ku horreyna dhegaystayaal sida aad barnaamijkaba ku maqlayseen waxaana ku qaadaa dhigi doonaa shirkii madasha wadatashiga qaranka ee magaalada muqdisho lagu soo gebagabeeyey oo laga soo saaray qodobo dhowr oo la xidhiidha arrimaha doorashooyinka haddaba si aan arrimahana u qaadaa dhigno ayaan khadka telefoonka magaalada muqdisho kula xidhiiray cabdiraxmaan cumar cismaan injineer yariisow oo hore xilal kalgedisan uga soo qabtay dowladihii kumeel gaarka islamar ahaantaasina soo noqday afhayeenka madaxweynaha hadda mudane xasan sheekh maxamuud waxaana injineer yariisow aan weydiiyey bal inuu sharaxaad inaga siiyo siday ula muuqato in ay doorashooyinka ku dhacaan xilligii loogu talagalay iyadoo wakhtigan uu isii gurayo bismillahi raxmaan raxiim jamaal waa saa u sheegtay madasha hogaanka qaranka soomaaliyeed shalay oo saddexdii juun ah laba kun iyo lix iyo toban waxay soo saareen go-aamo waa dhinac markii laga fiiriyo waxaan isleeyahay aniga muxuu aha inay heshiiyaan oo soomaalida madaxdeeda isu timaado go-aano qodobbaysan soo saaraan kuna adkaystaan inaysan dhacaynin wax maaragtay ku darsasho ah taas naftirkeeda waxaan isleeyahay yididiilo iyo dhiirigelin bay siinaysaa shacabka soomaaliyeed waxaana filayaa in doorashada sideeda u qabsoomi doonto waa dhici kartaa waktigoo yar in waxyar daahitaan uu dhaco laakiin sida ka muuqatay go-aankoodii aad bay kalsooni u gelinaysaa in dalkan maaragtay hore loo soconayo oo doorashada inay dhacayaan waa gartay shirka muqdisho lagu soo gabagabeeyey maalinta jimcaha marka qodobadii ka soo baxay waxaa sidoo kale ka mid ahaa in ay dhinacyadu mar kale isku yimaadaan magaalada baydhaba oo halkaasi wadaxaajuudyadu ay sii socdaan qodobada kasoo baxay shirkaasi sidee bay kuula muuqdaan
runtii marka ugu horeysa horta soomaalidu aad bay usoo dhaweyneysaa in heshiis la gaaro lagu midaysan yahay dhammaan madasha madaxdeedii maaragtay qarankana ay isku waafaqeen in labaatanka juun baydhabo la isu yimaado taas iyada nafskeeda horta yididiila ah midda kale markaa fiiriso arrimaha oo ay kamid tahay sidii hirgelinta doorashooyinka dadban guddiyadii suudin lahaa arrimahaasoo dhan ayagana in muxuu aha labaatanka juun lasoo dhamaystiri doono sidoo kale waxaan isleeyahay muxuu ahaa in ay ku celceliyaan madaxdu inay doonayaan in doorashota sharciyad xoogan tii laba kun iyo labaiy tobankii inay dhacdana runtii iyadana waxayna siinaysaa yodilo kale waa jiraan arrimo oo shacabka ama dadka siyaasiyiintuhu ay leeyihiin waktiga haray iyo arrimaha la rabo in la qabto aad bay u badan tahay sharciyadan xoogan oo la raadinayo dhaqaalaheedii ma loo hayaa amnigii ma la wada sugi karaa goobaha ay ka wada dhacayso arrimahaas oo dhan weli waa jiraan laakiin in madaxdii qaranka aysan ku isku khilaafsaneen arrintan iyada ah in doorashooyinkiina muddadeeda la qabto waxaan isleeyahay taas ayaa aad iyo aad u baahan in la dhiirigeliyo kadibna lagala shaqeeyo sidii ay lagu xaqiijin lahaa in doorashooyinka ay dhacaan arrimaha sida weyn loo hadalhayey ee ilaayo haddana aan laga gaarin wax heshiis ah waxa ay tahay arinka banaadir gobolka banaadir inuu tiro ku yeesho aqalka sare ee baarlamaanka taasoo maamulada kale sida ay u yeelanayaan hore loogu qabiya lakin banaadir waxba ilaa hadeertan aan la sheegin lakiin wadaxaajuudyadu ay ahaayeen kuwo waayadanba la yeelanayay arrimahaasi bal sidee kula muuqdaan maxaases leedahay xalku wuu ku jiraa runtii waxaa habbooneed in muxuu ahaa madasha madaxda qaranka qof walboo ka tirsan uu u doodo gobolka banaadir iyo muxuu ahaa saddexda milyan oo qof ee degan ma ahayn in maaragtay laysku qaqabsado ma ahayn in maaragtay qolo walba ama madaxda ka timid dowlad goboleedyadu ay arrimahooda gaarka keliya ka hadlaan waxay ahayd arrintan caasimadii dalka ummadda soomaaliyeeda degan waxay ahayd in iyada la hormariyo oo mudnaanta la siiyo tii waa dhici weysay muddana waxaa socotay ah isjijiid xaggee halkan looga baxaa taas marka shacabka soomaaliyeed ee degan magaalada muqdisho ama gobolka banaadir runtii aada bay maaragtay u beerinayaan arrintaas markay timaado in mas-uuliyiinta madaxdoo dhan ay aada uga gaabiyeen arrintan iyada ah hase yeeshee iyadan dhanka kale in muxuu ahaa shacabka soomaaliyeed ama shacabkan muqdisho weligood waxay u taagnaayeen midnimada ummadda soomaaliyeed dowladnimada iyo tiirkeeda iyagaa hayay intaas maaragtay canshuuraha laga qaado ayaa dowladda federaalka oo dhammaan mas-uuliyiinteedii ka kala yimaadeen gobolada dalkao dhan lagu masruufaa waxaasoo dhan waxay u sameynayaan shacabkan waxay dulqaad midnimo wadajir iyo soomaali inay socoto taas ayay marka dambena noqon doontaa in maaragtay samarka uu ka yimaado shacabka gobolkan banaadir laakiin haddana bacdama ay xuseen in loo baahan yahay in guddiye loo saaro xuseen in la rabo in arrintan laga wada hadlo iyadana waxaan aada maaragtay ugu baaqaynaa in madaxdaas labaatanka markay isu yimaadaan arrintan iyo maqaamka muqdisho iyo inaan laisku xirino maaragtay loo qoondeeyo matalaad labada aqalba siiba aqalka sare marka taas aniga saasay aragtideeda ila tahay waa ficnaan lahayd laakiin haddana muxuu ahaa in hore loo socdo oo midnimada dalka ayaa wax walba ka weyn iyo danta guud dad badan ayaa laga yaabaa engineer inay su-aal ka keenaan oo ay isweydiiyaan o isdhahaan marka ay timaado arrimahan waxaa la siiye guddi ayaa loo xil saaraya la yiri oo dhinacyada maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe oo muddo lixdan beriya oo ka bilaabanaysa afarta bishan ay kaga soo baarandegi doonaan marka fiirsano waxay ku aadaysaa marka la fiiriyo laba bil hadda ah agost oo dowladdii hore baarlamaankii iyo wakhtigeedii uu gabagabo noqonayo masleedaa xilligaasi dadka qaarkood ay u arki karaan in ay arrintani noqonayso mid meermeeris ahaan ay tahay oo aysan ahayn wax dhab ah oo meesha ka socda aysan jirin
runtii waa su-aal aada u wanaagsan arrinta tanna soomaaliya waxay u socotaa muxua in shaksi iyo cod la gaaro laba kun iyo labaatanka taas si loo gaarana muxuu ahaa markaas ayay noqonaysaa ummaddu inay hesho shaksi walba xaqa uu u leeyahay inuu wax doorto waxna la doorto inta ka horeysa oo siyaasaddan laisku jijiidayo oo dana gaargaar laga fikirayana runtii dana badan baa ku dhumaya ay kamid noqon karto arrintan iyada ah waa fiican tahay waxaana ku talin lahaa aniga in madashu markay isu yimaadaan labaatanka ay runtii u gartaan gobolka banaadir inuu xuquuq lamid ah gobollada kale helo haddii xitaa ay ku adkaato in maaragtay loo sumeyn waayo in xubno sharafeed la siiyo si matalaadii ay halkaas u jirto tan kalena waxaan isleeyahay shacabkan saan kugu sheegay jamaala waa shacab adkeysi badan midnimada soomaaliyeed jecel mar walba waxay u taagan yihiin inay soomaaliya socoto dhaqaaqdo wax walbo ay ku imaan kartana diyaar baa loo yahay in in la sameeyo waa ta waa gartay engineer markaan dhinaca qadadka telefoonada ayaanu jaleecaynaa markaan dhegeystaha qadka ku jira ayaan soo qabanayaa ee dhegeysta kusoo dhawoa barnaamijka injineer yeriso ayaa marti noogu ah magacaga iyo deegaankaad joogtid ku bilow kadibna su-aashaada assalaamu calaykum waddanka soomaaliga v o a waa cabdullaahi abutrika waye waxaan joogaa puntland ama garowe waxaan rabaa inaan weydiiyo su-aal ah waxa weeye maadaama runtii nala socdo shirkii ugu dambeeyey runtii nala socdo qaranka runtii oo tashiga soomaaliya maanta ay ka arinsanayeen maamul goboleed dalka jira iyo dowladda dhexe soomaaliya in koy hadda waxa weeyaan uu xoogaa aad aada moodooyin ku jira madmadow waxaan rabaa marka inaan su-aal ka weydiiyo wasiirku waxa weeyaan gaadhka loo wajahayo doorasha dalka soomaaliya xiriirkan waxaad moodaa inuusan caddayn marka waxaan rabaa in bulshada ama shacabka u faahfaahiyo waxa kaga degan sida markaas ugu haboon oo arrinkaas loo dardargelin karo ayna dalka kaga dhici karto doorasho ka duwan tii hore kaga dhaca dalka soomaaliya laba kun labaiyo tobankii agosto
soomaaliya hadda waxaa moodaa in muxuu ahaa horey loo dhaqaaqay laba kun labaiyo tobankii iyo maanta marka la fiiriyo dhinac walbaba aad bay uga duwan tahay waxyaalaha ugu muhiimsan oo soo qaadi kara waxaa kamid ah madasha hoggaanka qaran naftarkeedii madaxdii oo isu imaaneysa marba gobol tegeysa caasimadii iyo dowlad goboleedyadii kaleba isu imaantinkooda iyo istegidooda waa midaan laba iyo tobankii aysan sidaan in gobol walba la tegaysan macquul ahayn haddana waxaan isleeyahay go-aanka ay soo saareen ama warmasiidka saddexdii june aada bay ugu qeexan tahay in nooca doorashada la rabo inay noqoto mid ka sharciyeysan ka awood badan qofka oo xubinta baarlamaanka ahna uu mateli karo shacabkii iyo degaankii uu matelaya tan waxaa tusaale ugu ah in doorashada la yidhi oday dhaqameed keligis usoo xulayeen waa in konton qofood oo kale la raacsiiyaa halkii xubin xildhibaana lasoo xulayo tan waxaan isleeyahay waa arrin aada iyo aada uga sharciyad badan tii hore ta kale rabitaanka dadka oo aad moodo hadda in aada loo bislaaday deegaan walba iyo daal walba hadda waxay aada ugu tartamayaan war qofka noogu haboon aan meeshan geyno ha laga baxo muxuu ahaa waxyaalihii dhacay laba kun iyo labaiyo tobankii ha noqoto ama in laaluus lagu imaado ama si musuq maasuq ah arrinta marka waxaan isleeyahay dadkiioo diyaara madaxda qarankoo diyaara iyo qorshihii la degay oo caddeynaya in nooca la rabo doorasho ay tahay tii hore mid ka fiican rajo weyn baan qabaa waa gartay cabdiraxmaan marka dhinaca kale aynu ka eegno baarlamaanka soomaaliya waa uu jiray ilaayo hadeertan hawshiisuna wuu qabsanaya muddooyinkii ugu dambeysay laakiin dadka qaar baa u arka in hawshoodii la faramaruujiyey oo guddigan ay qaateen ayagoo aan sixinta leeyihiin ayagoo ay ka doodayaan oo baarlamaankii uu noqday howlgab arrimahaas makuu muuqdaan arrintaas laba arrin baa loo fasiran karaa waa dhab oo marka hore in hay-adihii dastuuriga ahaa ay howlahooda qabsadaan oo baarlamaanku runtii arrimahan aada uga shaqeeyo waa habka ugu fiican oo la rabay inay u dhacdo laakiin haddana waxaa wax walba ka muhiimsan muxuu aha sidii lagu hubin lahaa waktiga dhammaaday in isbedelkii lagu ballamay inay doorashooyin dhacaan inay dhacaan arrinta ugu muhiimsan marka siyaasadda oo madaxdan qaranka oo ay ku jiraan guddoomiyihii baarlamaanka iyo guddi baarlamaanka isu soo xilsaarayba waxaan isleeyahay waa arrin u baahneed in go-aan siyaasadeed la qaato iyadoo laga eegayo danta ah inaanan isbedelka kororsi warbado korortina la samaynin iyo in doorashooyin ka wanaagsan kuwii hore ay dhacaan taas ayaa hadda ay tahay waxa ay shacabka soomaaliyeed aada isha ugu eegayo muxuu ahaa marka arrintan iyada ah waktigii baarlamaankuna waa gabagabo hawshii iyada heda loo xilsaarayna mudday ku qaadatay madaxweynihii iyo madashii hogaanka qaran iyo beesha caalamkana siyaasad bay qaateen oo in waxaan la socodsiiyo taas ayay ku qancayaan isleeyahay xubnaha baarlamaanku oo runtii usoo sameeyey dadaal afartii sano lasoo dhaafay baarlamaanku shaqadiisii wax muuqday ahayd haddana waxaan isleeyahay qof walbaba inuu u diyaar garoobayo siduu kusoo laaban lahaa oo doorashada laisu diyaar garoobayo sidaas daraadeed waxaan isleeyahay waxay ahayd go-aan loo baahnaa in hore loo socdo ummaddana ay sugayeen waa gartay ee dhegeystaha xiga ayaan soo qabanayaa ee dhegeysta magacaaga iyo deegaanka joogtay su-aashaada waxaa la yihahdaa maxamed cumar onast oo kala soo xiriirayay magaalada muqdisho caasimada dalka soomaaliya marka hore su-aasha aan qaba anigu waxay tahay sidaan la soconno in lagu soo gebagabeeyey barnaamijkii doorashada madasha ee muqdisho oo arrimo badan looga hadlay haddana labaatanka june bishaan lagu ballamay in baydhabo lagu dhamaystiro iyadoo aan ognahay waktigii in waxyar ka dhiman yahay arrinta ugu weyn hadda taagan ay tahay maqaamkii magaalada muqdisho ee gobolka banaadir waxa uu shirka weydiin lahaa soomaaliya waa sideed iyo toban gobol mar haddii toddobiyo tobanka kale loo ogolaaday xuquuqdoodii gobolka banaadir soo lama soo lagama yaabo in loo boodbootinayo qaab siyaasadeed in loo diido maqaamkii ay ku lahayd ama qaybtii ay ku lahayd dalka soomaaliya midda kaleeto ujeedadan soo maahan marba haddii maalin walba dasha inta meel loo dhigo oo meel kale la qaadayo oo mar meel la geenayo in ujeedadu ay tahay mudan wasiir in la rabo in maqaamkii muqdisho qaab aada moodida xoogaha laalaab iyo mar meel la aadinayo iyo mar meel loo wado in la rabiyo maqaamkii in muqdisho lagu baabi'iyo oo waxawaaye eber ama wax la-aan lasoo dhigo maxamed aada iyo aada ugu mahad celina waana hore aan uga jawaabay su-aashan oo faahfaahsan muxuu ahaa madasha hogaanka qarankana runtii wax laga fadhiya waxay tahay shaksi walbo soomaaliyeed inay matalaan oo ay xuquuqdiisa siduu ku heli lahaa uga shaqeeyaan rajo weyn baan ka qabnaa annaga in madashu markays kusoo laabato labaatanka june arrintaas dib ueegisinta ku sameeyaan ay gobolka banaadir u qoondeyn doonaan tiro u mateli karta aqalkii sare sidaan hore kugu sheegayna dadkan muddada shan iyo labaatanka sano soomaalida gobolka banaadir waxay ahaayeen dad dhibaatooyin fara badan soo maray laakiin mar walba u dulqaadanayay si ay uga gudbaan dhibaatadaas si loo helo dowladnimo xoogan midnimadii soomaalidana lo u adeegta marka waxaan isleeyahay hogaankana rajo weyn baan ka qabnaa inay isbedelo sameeyaan shacabkana walba loogu bartayna inay maaragtay dulqaad istamar sameeyaan midnimada soomaaliyeedna dantooda eegaan iyadoo weliba la wada eegayo laba kun iyo labaatankii inay dhacaan doorashooyin shaksi iyo cod ah markaas ayay soomaalidu shaksi walba iyo qof walba xaqiisuu heli doonaa su-aal ayay dadka qaar isweydiinayaan haddii aan ku weydiiyo inta fikirkaagu iyo fahamkaagu uu kaga gaarsiisan yahay aad nooga jawaabi doontaa oo ah waxaa la yidhi dhinaca somalilan waxay wax ku yeelan doonaan aqalka sare aqalka sarena sida lagu heshiiyey dhinacyadu waxaa soo xuli doona maamul goboleedyada dalka wakiilo ayay ku lahaan doonaan aqalkaasi somalilan waa ay sheegtay inaysan soomaaliya wax shaqaa ku lahayn marka xubnahaasi sidee baa laga yeli doonaa ayaa is leedahay runtii soomaalidu habkan ay hadda wax u qaybsato ayaa habkan oo beelaha madaxdii dhaqanka baa awalba maaragtay imaan jirtay goobaha muxuu ahaa shirarka si maaragtay ay usoo xulaan shaksiyaadka umateli jiray waa dhab in somalilan muxuu ahay mar walbaba diidaneed inay ka mid noqoto xubnaha dowladda federaalka haddana hal un baa la heli jiray mar walba oo keeni karay in dadka ka degaanadaas imtilaadii maaragtay soomaalinimada iyo ay ku lahaayeen dalka soomaaliya ay helaan taasna waa mid mar walbaba ay heli doonaan habkii iyo nidaamkiina waxaan isleeyahay hoggaankan ayaa muxuu ahaa go-aan kasoo gaari doona haddaba markaad eegto madax baa jirta oo dowladda federaalka ugu jirta muxuu ahaa deegaanadaas ama wasiire ha noqdaano ama ra-iisal wasaare ku-xigeen ha noqdaano ama madaxda qaranka naftirkoodii oo matalaysa dhammaan shacabka soomaaliyeed marka rajo weyn baan ka qabnaa in muxuu ahaa ay helaan muxu matalaadoodii taasoo sahli doonta in dadka ka imaanaya goboladaasna ay noqon karaan dad runtii taabagelin kara kaalin weynna ka qaadan kara heshiisiinta socota si soomaaliya ay u midoodo ay u noqoto dal muxua soomaaliya oo dhan ugu wada siman tahay waa gartay waxyaabaha dhinacyadu kale ay ku heshiiyeen waxaa ka mid ahaa in xubnaha ergada dooranaya halka xildhibaan aqalka hoose ay noqdaan kow iyo konton xubnood waxaana markii hore ay ahayd baa layidhi konton xubnood maxay farqiga u dhexeeya iyo maxay kula tahay arrinkaasi waxa keenay in hal xildhibaan ama hal xubin lagu daro xubnaha dooranaya xildhibaanka baarlamaanka soomaaliya ee soo socda mateli doona
laba arrin baa loo sameeyey oo mar haddii doorasho ay dhacayso tartanna la gelayo hal xildhibaanna ay dooranayaan oo shaksiyaad badana tartanka imaanayo tirada ayaa la raba inay noqoto mid aan sinnayn oo haddii laba qof ay tartamaan oo kale qof uu helo konton iyo muxua kow boqolkiiba oo u dhiganta labaatan iyo lix si ugu guuleysto ayaa muxuu ahaa adkaan lahayd haddii konton keliya ay yihiin oo shan iyo labaatan iyo shan iyo labaatan cod lakala helo taas ayaa sababta ugu weyn aan isleeyahay keentay in numberka laga dhigo number haldheeri ah si ay u sahlanaato doorashada waa gartay dhinacyadu waxay sidoo kale si weyn uga wada xaajoodeen ayaa lagu yiri warmutiyeedka liiska odayaasha odayaashii hore boqol iyo shan iyo soddonka ahaa waxayna dood dheer kadib isla garteen in dhamaystirka liiska kama dambaystahi lagu go-aansado shirka madasha ee baydhabo ka dhacaya marka horena waxaa loo shaaciyey in la badin doono ergada iyo xubnaha baarlamaanka soo xulaya soo magacaabaya marka arrinkani ma wuxuu salka ku hayaa isla arrimahaas hore ay dhinacyadu ugu heshiiyeen mise waa arrin cusub oo ay doonayaan inay sidoo kale ergadu ka hadlaan madashu ay ka hadlaan aan iraade maya arrintan waa arrin la xiriirta boqol iyo soddon iyo shantii oday la yaqaanay oo baalihii iyo siday u qaybsadeen horta qorshuhu waa sidiisii waxa keliya la rabo un haddii dad markaas waktigaas imaan waaye oo dad soo wakiishay muxuu ahaa haddii madax dhaqameedka soowankiisa uu hadda diyaar yahay inuu ka qayb galo in uu sidoo kale taas lagu bedeli karo haddii dadkii geeriyooday muddadaas in muxuu ahaa dadkii ku habboonaa oo beeshaas mateli kari la keeno arrintan waxaan isleeyahay wax weyn oo hadda oo been walba way taqaanaa qofka markaas xaqa u leh matalaada leh ama soomaalida waxa ay tiraahdo odayga dhaqanka taas waxaan isleeyahay way sahlanaan doontaa marka laga reebo beelo un muxuu ahaa dhibaatooyin ka dhex jira taasna waxaan isleeyahay si hab nidaamsana loo xalina halkan waxaa sii sahlaya bacdama gobollada la tegayo de beel walba gobolkii ay tegaysay qaadanaysay ayaa arrinteeda lagu xalin doonaa marka arrintan waxaan isleeyahay waa arrin muxuu ahaa sahlan waa tahay si guudna loogu heshiiyey tiradii boqol iyo soddon iyo shan inay ahaato dhegeystihi ugu dambeeya ee barnaamijka aynu soo qabanaya dhegeysta magacaagii deegaanka aad joogtid bismillahi raxmaan raxiim hata v o a iyo maxamed sheekh nool muqdisho v o a shaqaalaheda iyo iyo dhegeystayaasha intaba waa salaamaya iyo maamul goboleedyada waxaan ognahay in ayaguna ay mas-uul ka yihiin maxaan ku rahdaa qabiilo ama ay ay ay ay ay ay wakiil ka yihiin beelo dabcan marka xaq ma u yeelanayaan in ayaga ishortaagaan gobol gobolada soomaaliya ka tirsanoo bulsho intaas tira le saddex milyan abaaf ku nool oo dhaqaalaha wada gobolka ugu dhaqaalaha ba dalka ugu dhaqaalaha badan u yahay dhaqaalihiisana ilaa hadda dawladda ay tahay waxa lagu nooleeyo oo gacanta ku hayso inay ishortaagaan oo yidhahdaan waxba lama siinaayo ma ma ma xaq ma u leeyihin mase u yeelanayaan waxaad mooddaa in dhegeystayaashu ay badankood doonayaan in arrinka gobolka banaadir ay wax badan ka ogaadaan bal haddaad adigoo aan ogahay inaad hore uga jawaabtay su-aalaha qaarkood aad mar kale ku celiso si kooban su-aalaha ay dhegeystayaasha kusoo weydiiyaan runtii maxamed arrintan horena uga jawaabnay muxuu ahaa fikirkeygana waa mid cad madasha hogaanka qaranka waxay ahayd in tiro maaragtay mateli karta shacabkan tirada badan ee soomaaliyeed ee gudun gobolka in la siiyo welina rajaan ka qabnaa marka dambe isu yimaadaan inay siin doonaan maaragtay dad maaragtay mateli kara shacabkan iyaga ah madaasha hogaanka qaranna dhammaantood ba mas-uuliyad baa ka saaran shaqsi kastoo soomaaliyeed meel walba joogo siduu ku heli lahaa matalaadii sharcigeed inta laga gaarayo laba kun iyo labaatanka hase yeeshee inta ka horeyso muxuu ahaa waxaan isleeyahay aniga in la fiiriyo danta guud iyo midnimada iyo wadajirka ummadda soomaaliyeed muxuu ahaa khilaaf iyo hadda wax dib noo dhigaya iyo inaysan noqonin wax caqabad una ku noqon kara doorashooyinka dhacaya soomaalidu mid bay ka midaysan tahay oo waxay rabaan in hore loo socdo amniga la hagaajiyo taas ayaan isleeyahay ayaa qof walba deeqi doonto dawladda maaragtay rasmi oo waddan ka shaqaysana waxay keenaysaa in qof walba xuquuqdiisa uu helo marka taas ana shakigama jirinay imaan doonto haddana rajo weyn baan ka qabnaa waa tahay aad iyo aad aad umahadsan tahay cabdiraxmaan engineer risow waktigaagii aadna siisay iyo su-aalaha dhegeystayaasha aad uga jawaabtay intuuba aad baan kaaga mahad celinaynaa aadaan mudan jamaal aad iyo aad
intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa dhegeystayaal barnaamijka wicitaanka dhegeystaha barnaamijka waxaa halkan idinkala socodsiinaya anigoo jamaal axmed cismaan waxaa igala qayb qaatay aan u mahad celinaya cabdiraxmaan cumar cismaan injineer risow oo xilal kala gedisan oo wasiiraha ka soo noqday dowladii kumeel gaarkaahi ee soomaaliya isagoo afhayeenka madaxweynaha soomaaliyana soo noqday cabdiraxmaan isagoo muqdisho jooga ayuu khadka telefoonka barnaamijka uga qayb qaadanayay waxaan sidoo kale umahad celinaya dhegeystayaasha barnaamijka ka qayb qaatay tan iyo kulan dambe saaxiibadan dhegeysanaya waxaan iskaga tegaynaa nabadgelyo
waa hagaag waxaa barnaamijkaasi inala socodsiinaya jamaal axmed cusmaan laantaaf soomaaliga idaacadda v o a ayaad naga dhegeysan